galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha julaay ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa lix waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaana dhegeystayaal idaacaddeenna galabta waxaa ka mida tababar loo furay macallimiin ka kala socotay gobollada dalka soomaaliya qaarkood waxaan aad iyo aad u faraxsanahay in maanta aan joogo dugsiga tababarka ee degmada beledweyne waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka shaqayday in tababarkan maanta uu noo furmo
aad ayaa u farxsannaha maanta inay macallimiin badan ay maanta meeshaan uu tababarka noo furmo sababto ajudi badan ayaa la soo galay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan waraysi aan la yeelanay soomaali caan ka ah youtub-ka oo magangelyo weydiistay maraykanka
waddankeenna soomaaliya waa xaaladda uu ku jiro xaalad wanaagsan ma aha dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga iyo maaragtay dhinaca shaqo abuurka howlo badan baa ka jira
qodobadaasi iyo qaar kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida taliska milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ee africom ayaa sheegay in saaka kolonyo milatari oo ay la socdaan ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida ayaa ku qarxatay walxaha qarxa oo waddada dhinaceeda la dhigay shilkani ayaa ka dhacay meel u dhow kismaayo taliska africom ayaa sheegay inaan wax khasaare ahi soo gaarin ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida labadaba africom ayaa warar sheegaya in khasaare uu soo gaaray ku tilmaamay kuwa beena ruushka ayaa gintaalada nuuca loo yaqaano kruuska waxa uu ku riday maanta magaalo ku taala galbeedka ukrain oo ka fog jiidda hore ee dagaalka halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan afar qof dhismo dabaq ah oo ay saraakiishu sheegeen inuu ahaa weerarkii ugu cuslaa ee lagu qaado goobaha rayadka ah ee lafif tan iyo markii ciidamada ruushka duulaanka ay ku soo qaadeen ukrain sannadkii hore weerarkaasi oo dhacay xil habeena ayaa waxaa la sheegay inuu burburiyey saqafka iyo labada dabaq ee ugu sarreeya dhismo la degan yahay waxaana ku dhaawacmay soddon iyo afar qof kooxaha gurmadka oo wata eeyaha waxbaara ayaa tegay halkaa khasaaruhu uu ka dhacay madaxweynaha belarus alexander lukashenko ayaa maanta oo khamiisa sheegay in hogaamiyaha calooshooda u shaqaystayaasha ruushka ee wagner brigozin uusan hadda joogin belarus uuna dib ugu laabtay ruushka brigozina ayaa waxa uu aaday dalkaasi belarus iyada oo taasi qeyb ay ka ahayd heshiis lagu soo afjarayay gadood ay sameeyeen kooxda calooshada ushaqaystayaasha ee wagner bishii hore lukashenko ayaa waxa uu dhexdhexaadinayay heshiis damaanad qaadka amniga brigozin iyo dagaalyahanadiisa lukashenko ayaa waxa uu u sheegay suxufiyiinta maanta in ballanqaadkiisii ahaa inuu u ogolaado qaar ka mida dagaalyahanada wagner in la dejiyo belarus weli uu taagan yahay wakhtigan xaadirka ah su-aasha ku saabsan wareejintooda iyo heybintooda lama go-aansan xaqiiq ahaana kama walwalayo in halkani aanu ku marti qaadi doono kuna martigeli doono tiro cayiman oo dagaalyahanadaasi ah ayuu yidhi lukashenko imaaraadka carabta ayaa waxa uu ballan qaaday maanta in uu bixinayo shan iyo toban milyan oo dollar si markaasi ay uga qayb qaataan dib u dhiska xeerada qaxootiga jiniin kadib howlgalkii ugu xooga badnaa ee ciidamada israel ay ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto ku dhowaad labaatan sano ballanqaadkan dhaqaale ayaa yimid kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay weerar ku burburiyeen waddooyinka ciriiriga ah ee xerada howlgalkaas oo ahaa mid lagu doonayey in lagula dagaalamo maleeshiyaadka falastiiniyiinta kadib weeraro isdaba joog ah oo dhowaanta lagu qaaday israa'iiliyiinta ayaa waxa ay keentay in kumanaan qof ay ka cararaan guryahooda laba iyo toban falastiiniyiin ah iyo hal askari oo israa'iila ayaa ku dhintay dagaalka wakaaladda wararka ee imaaraadka carabta ee w a m ayaa waxa ay sheegtay in lacagtani la siin doono hay-adda u n r w a oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaaridda qaxootiga falastiiniyiinta si markaasi ay dib ugu dhistaan guryahoodii iyo goobo ganacsi oo burburay iyo adeegyada hay-adda hay-adda ayaa ku dhibaataysnayd dhowaanahanba si ay u soo ururiso dhaqaalaha ay u baahan tahay si markaasi ay u sii wado howlaheeda maalinlaha ah ee gargaaridda malaayiin qof oo ku nool bariga dhexe warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay tababar macalinimo oo ay ka faa'iideysanayaan ilaa iyo afar boqol iyo labaatan macalimiina ayaa maanta magaalada beledweyne waxa uga furmay macalimiin ka kala yimid gobollada hiiraan galguduud iyo shabeellaha dhexe warbixin ku saabsan tababarkaasi waxaa noo soo diray wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqane machadka tababarka macalimiinta gobollada dhexe oo ku yaala magaalada beledweyne ayaa waxaa laga daafuray tababar macalimiintii ku soo baxay imtixaankii dhowaan ay qaaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya tababarkan oo socon doona muddo hal sano ah ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya ilaa afar boqol iyo labaatan macalin kuwaasi oo ka kala yimid gobollada galgaduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe hormuudka machadka tababarka macalimiinta gobollada dhexe rofeor ibraahim dhaqane ayaa waxa uu sheegay in dalka uu u baahan yahay ilaa boqol iyo labaatan kun oo macalin mustaqbalka dhow hormuudka machadka tababarka macalimiinta gobollada dhexe rofeor dhaqane ayaa waxa uu ka waramayaa tababarka macalimiinta ay ku qaadanayaan machadka waxbarashada waxaa laga dhisaa qaybo badan waxbarashada aasaaskeeda waxaa qaybta ugu weynaa macalinka qaybta ku xigta waxaa waaye oo muhiimkaa fasilitiska macallin tababaran quality leh fiildiga uu dhigaayo yaqaano waxaa ku xiga iskuul qurxan library leh macallin iyo maamul hufan oo structure leh marka xaruntan keliya ma noqonayso macalimiin mid lagu tababaro tababarka maanta aan furayno wuu socon doonaa warqadaha aad saxiixdeen oo foomka aad rajisgarayseen waa sanad shahaadooyinka aad qaadan doontaan waxaa bixin doonaa dowladda federaalka jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa farxad ah inayna ka mid yihiin gabdho macallimiina oo gabadhu waa macallinka ugu horeeya ee guriga waa macallinka indhaha kulligeen annagana soo wada barbaariyey marka bilawgiyaa tihiin waxa loo baahan yaana macallin u baahan yahay dadkeenna bobulationkeenna soomaaliya ilaa boqol iyo labaatan kun oo macallin u baahan yahay faanoola fare kama qodna bilawgiyaa tihiin bilow qurux badan bilow sharaf leh bilow waxbarasho ka soo dhalaala tababarkii la siiyey ay ka muuqato qaabka ay wax u dhigayaan ay ka muuqato qaabka ay u libisan yihiin sharaftooda inay u noqdaan moodal ay ku daydaan kuwa yararkaa ee maanta soo koraya oad waxbaraysaan qaar ka mid ah macalimiinta tababarka ka faa'iidaysanaya ayaa waxay ka warramayaan siday u arkaan fursadda ay heleen magacaygu waa aadan xasan barow ka yimaaday degmada jowhar waxaan aad iyo aad u faraxsanahay in maanta aan joogo dugsiga tababarka ee degmada beledweyne waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka shaqayday in tababarkan maanta uu noo furmo
aad ayaa u farxsannaha maanta inay macalimiin badan ay maanta beeshaan tababarka noo furmo sababtoo ah juhdi badan ayaa lasoo galay waxaan rajeynaynaa insha allah inuu si nabada noogu dhammaado macalimiinta dhammaan degmooyinka gobolka hiiraan ka yimid iyo shabeellada dhexe kana mid ah macalimiinta ka howlgasha ama already ka shaqeeya ama ka shaqeynaya ka shaqeynayay gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne sidoo kaleet waxaan ka mid ahay macalimiinta markaasi inagoo markaasi soo marnay marxaladii kala duwanaa ee imtixaanka markaasi loo qaadayay alxamdulilah ma haddaas ilaha iskale ina maanta already aan kusoo baxno imtixaankii saddexdii stage uu lahaa oo markaasi aan kasoo gudubno maanta waxaan taaganahay runaantii it's great day waa maalin weyn anigoo ah caasha dawis caskanaan waxaa ka imaaday magaalada jawaab maacan waxaan ka mid ahaa macalimiinta waxaa maanta kusoo degtay beledweyne sida sharafta le lii soo dhameeyana aadan ugu faraxsanahay
machadka tababarka macalimiinta gobolada dhexe oo magaalada beledweyne ay ka hirgelisay wasaaradda waxbarashada dalka ayaa waxaa loogu talagalay in lagu tababaro macalimiinta maamulada galmudug iyo hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
iyadoo shalayto guddiga doorashooyinka somalilan ay tafsiir sharci ah oo la xiriira doorashooyinka ay u gudbiyeen maxkamadda sare ayaa mas-uuliinta xisbiga talada haya ee kulmiya ay sheegeen inay kalsooni ku qabaan guddiga islamarkaasina guddiga ay ku ixtiraamayaan madaxbanaanidooda shaqo tallaabada guddigu uu qaatay shalay ayaa guddoomiye ku-xigeenka kulmiye axmed cabdidheere waxaa uga waramay waryaheena hargeysa khadar maxamed cakule
bismiillaahi raxmaan raxiim khadar horta marka hore aad iyo aad baan kuu salaamaya adiga idaacaddaba su-aasha aad i weydiisay haddii aan ka jawaabo sida aanu aragno xisbi ahaan komishanka doorashooyinku waa komishan madax bannaan hay-ad madax bannaan oo u adeegeysa qaranka meeshii ay hawli ka gasho haddii ay tahay baarlamaanka iyo hadday maxkamadda tahayba waxaanu aragnaa inay xaq u leeyihiin meeshay waraaqu gudbineen iyo xusbiyada qaranka iyo ururada intaba xaq bay u leeyihin wixii ay waraaqu gudbinayaan saasaanu aragno
dadka qaarkood waxay leeyihiin commissionka ayaa hawshan shaqadan lahaa looma baahnayn in maxkamadda sare qoraal loo gudbiyo ama arrinta lasoo geliyo taa xisbi ahaan mala qabtaan in commissionku shaqadoodii maxkamadda sare ay u gudbiyaan ama aanay ahayn baahiyaan loo qabin inay soo geliyaan
maya ee lama qabo haddaan fikir ahaan xisbi ahaan taayada ka hadlo komishanka qaranku howlaha aanu leenahay anagu markaanu haddaanu nahay stakeholderska saddexda xisbi qaran iyo daneeyayaasha siyaasadda dhammaan waxaanu aragnaa inay annaga naga timaado heshiis hadday iman weydo iyagu waa siiri walayaal waxay qaadayaan maalin marka ay doorashadu dhacdana waxay u gudbiyaan maxakamadda hadday imaka yidhaahdaan maxakadaba noo tasfiirna si ay yidhaahdaanna xaq bay u leeyihiin oy waraaqdaa u gudbiyaan waxay samayn karaan oy doorashada qaban karaan marka heshiis lagu yahay ama maxakamaddu go-aan gaadho maxakamadduna de waa maxakamaddii dalka ugu sarreysay oo marka doorashadu dhacdo haddii ciddii kala heshay waa kuwii ku dhawaaqayay marka kalsooni aad iyo aad iyo aad u laxadle baanu ayaanu ku qabnaa anagu haddaanu nahay xisbiga kulmiya
marka la eego gudamayn axmed haddaad isdul taagno xagga maxkamadda sare lafteeda siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihin maxkamadda sare murano siyaasiya muran sharci inay muxuu ahaye mar hore qaraar soo saartay marka laga yaaba arrintu inay imikana haddana jiitan kale iyo murano kale iyo hawl kale gasho marka sidaad u arkaysaan idinku go-aanka maxkamaddu ma ku qanacsaan muxuu idinla muuqdaa
hay-adaha dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somalilan mid walba goonidoodaanu ixtiraam usiina hadaanu xusbiga kulmiya nahay kalsooni fara badanna waanu ka qabnaa hadday baarlamaanka tahay hadday guurtida tahay hadday maxaakamada sarena waaba kama dambaystii waa maxaakamadii go-aan kasta iyo khilaaf kastoo laysku qabto halka ugu dambeyso weeyaan marka waata khilaafka soo afjarta hadda khilaaf ka samaysa maxaakamada sare kalsooni aad u badanna waanu ka qabnaa waxay soo gooyaan komishanku waxay soo gooyaan haddaanu cusbiga kulmiyanahay waxba kama qabno maxaakamada sarena hadalkeeda badaa go-aan kama dambaysa nin ka hadli karaa ma jiro waxaa leeyahy xusbiga kulmiya xukuumaddiisu waxay ka warwareegayaan inay doorashooyinkii qabtaan
marka galgalashay arrimahan oo dhami yihiino waa muddo kororsi weli jiitan siyaasi ahoo xagga ugu dambeysa idinkuma arrimaa u fadhiyaan laleeyahay guddoomiye
khadarow waa si wanaagsan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye dariiq dheer bay soo mareen muran badan baynu gallay oo siyaasi ah dariiq dheer bay soo mareen sharciga macalinna dhinaca ugamay leexan madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddidii diiwaangelinta baarlamaanka u gudbiyey baarlamaankiiba asixiyey waxay u yeedheen xusbiyada qaranka iyo intii urur ee isdiiwaan gelinaysay dhammaanta iyo waan isdiiwaan gelinay waxaa soo baxay toban urur iyo saddexdii xusbi qaran oo iyagu sugayey inta soo baxaysa komishankaa loo gudbiyey komishanka doorashooyinka qaranka loo gudbiyey marxaladan aynu maanta marayno intaa sharciyaduunbay ku socotaa sharciyadiina siday u arkaan komishonku maanta waxaanu ku leenahay dhaqaalihii way bixisay xukuumaddu wixii allaale doorashooyinkii waxaa inoo dhacay diiwaangelintii waxaa inoo dhacday kaarqaybintii waxaynu sugnaaba waa doorashooyinkii doorashooyinkana saddexda xusbi qaran isku doonni baanu saaranay saddex xusbi qaran oo ay ka dhacday shahaadadii ay ku kelilaayeen doorashooyinka ayaanu nahay iyo toban urur oo soo baxay oo doonaya inay galaan tartankii iyo asxaabta si ay xusbiyo qaran u noqdaan markaanu kaa gallo ayuun baan filayaa inaanu noqon karno xusbiyo qaran maanta xusbiyo qaran waanu nahay laakiin xusbiyo qaran oo doorasho geli kara madaxtooyo iyo mid baarlamaan iyo mid deegaanba geli kara waa markay doorashadaasu dhacdo marka waxaanu ka horwareeganaa ma jirto waa arin siyaasadeed
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere waxaanu ugu warramayey waryaheena v o ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakule haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaad soo jeedinaysaa ishaar cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da ee toddobaadkan bilihii lasoo dhaafay boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed ah oo badi ka soo tahriibay dalalka geeska afrika soomaaliyana ah ay ugu badan tahay iyo dalalka yurub qaarkood ayaa soo gaaray waddankan maraykanka tahriibayaashan dhallinyarada ah ayaa waxaa muqallasiin isugu jira ajaanib iyo soomaali kala joogta dalal kala gedisan oo caalamka ah ay soo siiyeen tobannaan kun oo dollar si ay mar uun cagaha u soo dhigaan ciidan maraykanka sheekada xiisaha leh ayaa haddaba ah in dhallinyaradan badihii tahriibka ku yimid gudaha dalkan maraykanka ay ka dhex muuqdaan kuwo ku shaqaysanayay muddaba aaladda yuutiyubka fannaaniin iyo sidoo kale hal abuurayaal iyo dhallinyaro kale oo bulshada ka dhex muuqday intaba fannaanka cabdinuur nihaaye axmed oo ku magacdheer cabdidhaanto waxa uu caan ku yahay heesaha dhinaca dhaantada waxa uuna ka mid ahaa dhallinyarada sida weyn looga gorol og yahay kuwooda tahriibka dhowaanahan ku yimid dalkan maraykanka
tahaygaa ku basaas ayadayday baryahaad inku arag ayadayday barjiray adnigiyo wemiyaada banugulbanaraeebayadayda
waxaa tahriibka uu ku yimid dalkan maraykanka uu ku soo maray dalal badan oo ay ku qaadatay muddo bil iyo bar ah inuu halkan soo istaago cabdidhaanto waxa aan weyddiiyey waxay uga dhigan tahay in dhallinyarada sida weyn looga dhex yaqaanno dalkii soomaaliya ay wakhtigan u soo tahriibaan qurbaha walaal sidaad og tahay waddankeenna soomaaliya waa xaaladda uu ku jiro xaalad wanaagsan ma aha dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga iyo maaragtay dhinaca shaqaabuurka howlo badan baa ka jira marka runtii aniga dalkaygii waan jeclaa balse duruuf jirta awgeed ayaa igu kaliftay inaan maaragtay aan go-aan qaato oo jid dheer oo rafa oo dhib badan aan soo maro kadib aan dalkan imaado muhiimadda ama ujeedka ugu weyn oon dalkan u nimaadnayn waxaa weye inuu yahay waddan fursado badan ay yaallaan qofkuna si amni ah oo xora ugu noolaan karo waxna uu ka qabsan karo ayaan axmed caydiid ayaan kaabo ayay ku magac dheer tahay waa gabar da'yar oo hal abuuro curiso ah gabayada qaarkood waa kuwo kaftan iyo jaceylba ku salaysan waxa ay caan ka tahay baraha bulshada iyo dadka soomaalida ah dhexdoodaba waxa ay ka mid tahay dhallinyarada ayaga oo wada socdo sida tirada badan u soo galay dalkan maraykanka in ay tahay gabar kama aysan reebin in ay u soo tahriibto dalkan iyada iyo gabdho kaleeto oo la mid ahba kadib tahriibkeeda ayaan weydiiyaa haddaba rajada haatan ee qabto
tina hadda qabaa iyo mar walba tiran qabaa fiican oo wanaagsan oo qurux badan taasi oo qof kastoo halku yimaada uu ka fikirayo ah inuu uu sharci helo marka dee qof kastaa rajada u qabi lahaa oo ah inuu sharci helo unbaa dabcan laga wada sinayahay oo qof
haddii aad weydo sharciga ma u aragtaa safarkaagii in hal bacaad lagu lisay uu yahay oo wax macnaa uusa samayn marka inaad joogto unbaa muhiim kuu ah halkan
sida hore kuugu sheegay dabcan shahray hore kuugu lahaa ma ogan karne in uu inuu bisha noqon karo inuu bisha dambe noqon karo inuu sanadka noqon karo marka mar walba rajada anaga aan qabno ayaa ah inaan sharci filayno maadaama oo dalka maraykankiisa la wada og uu yahay hadda dal u baahan dad iyo cid ka shaqaysataba marka waxaa odhan karaaba keliya ta anagu maraykan uma baahnina maraykan laftirkiisa anaga noo baahan waa gartay marka dhaqaalaha xooggan oo dhallinyaradu ay ku soo bixinayaan tahriibka ama meelo kala gedisan ay ku tegayaan ma kula tahay inay waddankii xataa hadday uga shaqaystaan ay ku abuuri karaan fursado shaqo dabcan haa waa laga abuuri karaa fursado ganacsi qof kasta dhaqaalo ugu soo baxay wuu ku abuuri karaa fursad ganacsi laakiin marow kastaba fursada ganacsi ee laga yaabo inaa waddankaada aad ka samayso caqabado badan baa laga yaabaa inay balse si ka gedisan ayaan kaabo iyo dhallinyarada kaleeto ee tahriibayaasha ah waxaa sharci yaqaanada ay walaac ka muujinayaan suurtagal ahaanshiyaha in qof si dhabyar halkan ku yimaado uu haddana iska heli karo sharciga ayadoo dhowaan dowladda maraykanka ay soo saartay sharciyo cusub oo saameynaya dadka tahriibayaasha ah oo dhallinyarada soomaalidu ay ka mid yihiin ayaguna waa kan haddaba abukaate amiin haaruun in ay kiisas aad u fara badan maxkamad walba oo gobol walba ku taala ay yaalaan tusaale oo kale gobolkan minnesota maal dhaweyta waxaa lagu soo qoray wargeyska star tribune in labaatan iyo laba kun oo kiis ay maxkamadada yaalaan halka saddex qaadi keli ah ay dacwooyinka maqlayaan marka waad dareemi kartaa minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha wadanka weliba waqooyiga u dhow ku taala haddii saa cidin u tahay kuwii dhacaya gobolada xadka koonfureed waad qiyaasi kartaa sida california iyo texas iyo florida iyo goboladaas way kasii daran yihiin marka waxaa jira dibdhac aad u badan marka qofkii arrintaasi ay hadda haysato waxaa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo aad u dulqaato waktigiisana uu geliyo bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu de qofkii u noqdo qof noloshiisa maarayn karo kaar shaqa iyo hawshaas raacsado tani waxay qaadan kartaa dacwada caadigii sanado fara badan ayay qaadan kartaa waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofka in sideed sano toddoba sano toban sano ay la gaarto sharcigan sugitaankiisa iyo raadintiisa ayaan kaabo ayaa haddaba waxa ay qabtaa in xaaladaha sharciga ah ee adag ee wakhtigan laga hadlaya ee tahay caqabad laga gudbi karo haddii loo dhabar adeego marka sharci noqoto waxaa odhan karaa horta waa waa nasiib siduu tahriibkuu nasiib u ahaa in halkan lagu yimaado ayaa qofkuna inuu sharci helo oo waddanka sharci ka helo ay nasiib tahay marka waxaa odhanayaa un nasiibkii lagu soo kala horeeyey ee halkan lagu kala yimay ayuunbaa ayuunbaa hadhow sharcigana uu qofku nasiibkiisa wuxuu ka qaadaya noqon kartaa maaha waxaan ogahay maaha waxaan og tahay laakiin wax walba siduu ilaahay kuugu talagalo kuugu qorsheeyey iyo ilaahay sharciga iyo qorshaha u dejiyey ayaan kaabo ayaa haddaba waxa ay tixdan ku eegaysaa tahriibka iyo sidii ay markaasi waaye aragnimadeeda ugu soo gashay dalkan maraykanka ayaan kaaba bal waxaad iiga warantaa gabay ma ka samaysay maadaama hal abuuro aad tahay ilaa iyo haatan tahriibkaaga halkan aad ku timid sahraha tixyar oo koobanaa ka sameeyey mar dhexe marka waayahay maxay leedahay ku bilaabmaysaa dalkaygu siduu noqdiyo duruufaha nolosha iyo halkeydii durugsanaa kulkaan isla diiday baa qurdiya ulubiyey dibad ilaan jacawaadid iyo dardaaran horaan qabee jirkiisaakii qabaa waxaa ka dabeeyey guud markaan dabi laga dhiciyo dabtaba ka dhammaaday jeel dib baanu bilaabay nolol daltaana imaaday iyo waxaanu degtanay aqoon duruusaha nolosha iyo dabtaa noocaan barto kubaadarasala noqdo waxaan diidaa ma arag wilan qofta caysilaya kurtaacada lama dhigee tusaale wanaagsan waxaan kala noo dugsoon heesaaga cabdidhaanto ayaa isna ii sheegay in xaaladaha amni darro ee dalka ka jira shaqala'aanta iyo culeysyada dhallinyarada haysata ay sabab u tahay in ay dalka ka soo haajiraan isaga qudhiisa ayaa sidaasi naftiisa ku sifeeyey
aniga meeshaan soo maray labada dhinac way isugu jirtaa marka ciriyo dhu labadaba intaba way isugu jirtaa marka uun haddii dee aad safar tahay oo maaragtay aad meel ku socoto marnaba maaragtay dareen ahaan xitaa qof caadi a ma tihid marka dee dhibaatadu dhinac mar walba way taagan tahay ilan qof waxaa tahay dalkiisii ka soo tegey dalun aqoonin dhex maraya dal kale uu maaragtay fog u socdaa marka dhibaatooyinku dhinac kasta markaas way taabanayaan magarata marka ani ahaan labadaba waan soo maray haddana dee waa waxaa weeyaan alxamdulilah runtii soomaaliya sidaan wada ognahay waa wadan dhibaatooyin ka soo kabsanaya aniga ma dhiirigelinaya dhalinyaradu inay wadankooda ka soo tagaan aniga aqoontii la yaqiinay ee dadku ay wada garanayeen waxay ii horsatay dhibaatooyin dhinaca amniga taasina waxay sabab noqotay inaan dalkii ka soo tago marka meel kastoo qofku uu joogo dalkiisa haddii aan la yaado meel kala tago labadaba wax waa lagu qabsan karaa oo qofku waa soo saari karaa laakiin aniga shaksi ayaan maxaa lahay dhibaatooyinka gaarka ahaa oo maaragtay dhinaca amniga ahaa gaar ahaan kooxaha argixisada oo dowladnimada soomaaliya kasoo horjeeda ayaan dhibaatooyin hanjabaado ah kala kulmayey oo muddo dheer soo socotay markii dambena waxaan xadu arkay inaan safar dheer soo galo waxay igu qaadatay bil iyo bar fikirkaasi la mida waxaa qabtaa iyaduna abwaalada da'da yar ee ayaan kaabo inaa wax baran kartid oo heli kartid sahaado international ah inaa caafimaad dhamaystiraya heli kartid oo qof kastoo maanta soomaaliya oo aan ugu darkiisin laga yaabo inaad ku haysteen dawateele ama dhakhtar khibrad leh u ka heli kara halkan sidoo kale inaad ka heli karto shaqo aanad marnaba u daba fadhiisanin qof bini aadan ah oo waxaan ka wadaa qof bini aadan ah inay tahay maanta adiga iyo qof kale marka shaqadooda samaxsiin inaydaan labadiinay aan la kala gudbinahayn maanta waxaa laga yaabaa dalkaaga marka joogtay in qof qabiila ha lagu qaato sidoo kale taale waxaa jirtaa sababo amni inuu qofku dalkiisa uga imaataa dhici karta mararka qaar sida dad badan oo laga yaabo inay dowladaha u shaqeeyaan kala duwan ama dad badan oo caan ah in lagu taargadgareeyo waxay samaynayaan ama hadday noqoto halaburkooda ama hadday noqoto inay dowladda u shaqeeyaan taasaa iyadana ah caqabad kale oo inta badan soo wajahda qof rabay inuu dalkiisa ka shaqaysto oo lacag fiican ku qaadanayay joogay oo ku faraxsanaa inuusan sii wadan karin hayaalka barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkan waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
daara cabdi axmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a qodobadaadan kusoo maqan dhegeystayaal waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weliba qaar kalaasay heshay haddaan dib idin xusuyo qodobadii warka ku door karoonaa taliska militariga mareykanka ee qaaradda afrika ee africom ayaa sheegay in saaka kulamiyo militari oo ay la socdaan ciidamada mareykanka iyo kuwa soomaalida ku qarxatay walhaha qarxaa oo waddada dhinaceeda la dhigay shirkaasi ayaa ka dhacay meel u dhow kismaayo taliska africom ayaa sheegay inaan wax khasaarihii aanay gaarin ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida labadaba africom ayaa warar sheegayay in khasaare uu soo gaaray ku tilmaamtay kuwa bena madaxweynaha dalka belaruus alexander lokashenko ayaa maanta oo khamiisa sheegay in hogaamiyaha calooshooda u shaqaystayaasha ruushka ee wagner brigozin uusan hadda joogin belarus uuna dib ugu laabtay rushia brigozin ayaa waxaa uu aaday belarus taasi oo qayb ka ahayd heshiisa lagu soo afjarayay gadood ay sameeyeen kooxda calooshada u shaqaystayaasha ee wagner bishii hore lukashenko ayaa waxauu suxufiyiinta u sheegay maanta in ballanqaadkiisii ahaa inuu u ogolaado qaar ka mida dagaalyahanada wagner in la dejiyo belarus uu weli taagan yahay wakhtigan xaadirka ah su-aasha ku saabsan wareejintooda iyo habeyntooda lama go'aansan xaq ahaan kama welwelayo inaan halkan ku martigelin doono tiro cayiman oo dagaalyahanadaasi ah ayuu yidhi lukashenko warkeena dhegeystayaal waa naga intaas sidii aada horeba ugu dhegeysateen barnaamijka madasha haweenka oo aan ku wareysanay brofesor sacdo mire waxaa dhulka soomaalida iyo geeska afrikaba ku yaalla goobo badan oo qadiimiya somalilan oo ay ku yaalaan goobo badan oo qadiimiya ayaa waxaa ka shaqaysa waaxda aathaarta qadiimiga ah oo hoos tagta wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee somalilan waryaheena qadar maxamed cakuule ayaa waxa uu ka wareystay agaasimaha waaxdaasi ayaanle cabdiraxmaan ibraahim goorta la aasaasay waaxdaasi iyo shaqadeeda
horta asalaamu calaykum raxmatullahi tacala barakaad waaxdan waxaa la aasaasay xiliyadii tutowsantoogii oo berigii madaxweyne dahri anuu ahaa xilligii yimaadeen tiimkan faransiiska ee goobaha taariikhiga iyo asaarta qadiimiga baara oo wakii recovery lagu sameeyey goobta laskil oo tiim faransiisa oo jaamiciyiin oo researchera ayaa xilligaa imid oo goobo badan inoo xilay goobo badan oo dhagax kura ka mid tahay abasa qiblateynkiina kude taariikhdan waan haynay laakiin wax researcha lagama soo sameyn markaad eegtid kolley intaaba way soo shaqaynaysa waaxdu iyo guud ahaan wasaaradduba marka maxaa tallaabooyin la qaaday baaritaano iyo ogaansho intaba haddii aad ayaa si guud u dumartay baaritaano waxa la qaaday goobo badanoo horta goobaha la baaray waxa weeye boqol iyo lix lixda goobood oo isku jira goobo ansaarta qadiimiga iyo goobo dalxiisa goobaha ansaarta qadiimiga badanka cilmi baarayaal inaku badanka maadaama dadkeenu cilmigeenu uu ku yaryahay archaology am tourism oo kale cilmiga dadkeenu ma bartaan laakiin dad ajaaniba oo faransiis sbanish dad badan oo ajaaniba aad u interes gareeya iyo de hay-adda unesco oo u qaabilsan badda heritage protectionka ilaalisa marka waxa la baaray ilaa boqol iyo lix lixdan goobood de intay noo duwan gashaan hadda bog baan soo saarnay boggi dalxiiska iyo asaarta qadiimiga dokumenti baa la sameeyey oo goobaha jamhuuriyadda somaliland oo dhan bari ilaa galbeed xiismayl sayla daalo gacnibaah iyo goobo badanoo qadiimay dhagax kuure abasa qiblateynkii meelo badan ay ka mid tahay aan cayimay goobahaas dad badan oo ajaaniba oo hadaad adiga hadda ila joogo buugana waad akhrisan doontaa websiteka twitterka wax walba oo ku jira wasaaradda ganacsiga dalxiiska goobaha la baarayna waa kuwa xagga inoogu yaala marka intaasba ajaanib badan hadda goobaha saarta qadiimiga waa boqol goobood inta officialka ee dadka foriyarkii ee researchersku ay noo baareen inta kalena goobaha dalxiiskana waa afar iyo afartan goobood inta rasmiga naturalka dee baaritaanka lagu sameeyey warbixinaha lagu qoray websaytada caalamka
ayaale haddaad markaa isdul taagtid xagga faa'iidada tusaale ahaan dadkeenu adaaba cuseyo cilmigan wuu ku koobaya inkastoo ay jiraan waag shakhsiyaad kooban oo reer somaliland dagta sacdi oo kale inay ku jirta dadkii raaseeshadana samaynayay faa'iidooyinka ay soo kordhiyeen haddaad isdul taagtid ama xagga koritaanka maskaxeed ee fahamka arrintani dadka dadkeenu horta khayr allah siiyee way ku adkayd markii hore dadku yimaadeen ajaanibka researchersku mar walbo ajaanib yimaadaan madad caddaana ama goobo tuulo yimaadaan waxay moodi jireen inay dahab baarmayaan marka waxay dhib ku noqotay goobo badanoo khatara oo laasgeel kaba khatarsanba oo dee oo badanoo maaragtay hadda aanan sidaa laasgeel iyo qiblateenka iyo dhagax kuure iyo abasi aan loo shahayn ayaa jira iyo farduus oo qaybta shaq ku taalla oo goobaha qadimay ku taalla marka dadka wacdi waxaan ku dadaalnay tobankii sano ugu dambeeyey weliba xukuumaddan hadda lixdaa sano ugu dambeey waxaan ku dadaalnay wacdigelinta dadka miyiga aan wacdigelinta aan siino si ay markaa u ilaaliyaan protection u noqdaan goobahaasi waxa inoo ilaaliyey waxa weeyaan intaanan ummad la baadhinba haddii mar hore la baadhi lahaa dee waa la guran lahay waa la jijibin lahaa laakiin markii xilli dambe ay yimaadeen dadkan ajaanibkii ay noo baadheen dadkii oo fahmay bay kusoo beegeen marka waxyaalaha inoo kaydsamay waxaa ka mid a inay nacam dadku aanan ku dhiirarino qotaan oo idhahaan meelahana waa meelo taariikhi haduminina marka wacdigii bay dadku fahmeen markii hore laakiin dee dhibbay haydoo markay cadaanib arkaan dee dahabo nin walbo laba nin oo reermiya ama dee dad kale way iska qodan jireen marka burbur badan baa ku yimid laakiin hadda imika intii ugu dambeysay t v bay dadku leeyihin adduunkii dee raadiyo baa jira raadiyo hargeysa raadiyo walboo dee qofkii qaatay internet hadduu haysto uu nacam goobahaas inay yihiin meelo taariikhiya marka dadka way ilaashadaan iyagaaba ku faanaba waa hanti ma guuraana qaarkood waxaan filayaa waxa u samayseen dad lafdigooda wasaaraddu ka warhayso oo ama si dadban shaqaalaha waada ama si toosaba ilaaliyo oo wasaaradda ka wakiila waxaa loo sameeyey dad shaqaala oo baylorka wasaaradda ku jira wasaaradda ganacsiga dalxiiska goobo badanoo wasaaraduna waxay ka qabatay inay xayndaab u samayso fasin kusoo xidho silig qaardeer kusoo xidho qiblatooyinka oo kale dhagax kuura laaskeel abasa gacalibaa qaybtan kale maxaankuraa biyo kulle meelo badan oo dalxiis iyo ansaar isugu jira wasaaraddu wax badan bay ka qabatay shaqaalo badan way joogaan qofkii dalxiisa ama qofkii meel tegaya dalxiisaha goobaha tegaya wasaaraddu baarimid ka soo jarta haddii kale shaqaalahaasi ogolaansho haddii kale shaqaalahaasi already ma uma sii deynayaan qof aanan warqadda wasaaradda wadan ama dhiligee dad ajaanib oo wafdi wasaaradda hogaaminaysa maahine marka security baan samaynay dadka meelaha boolis baa jooga oo si aanan amnigu usugnaado laakiin dadkeenu badanka haddaanan arkayn boolis ama dee shaqaale dee goobahaas way dayacmayaan marka waan ku dadaalay inay inay
su-aasha kale muhiimka ayaana waxa weeye matalan dadku intii hore sin markii hore dhacalka urfana waxa laga yaabaa inaanay hanti ay leeyihiin u aqoonsanayn dhulka marka ma la odhan karaa wasaaraddu samaynta waaxdan ama soo kordhinta waaxdan archeologiga ama aataarta qadiimiga ahi waxay noqotay waxay ku faa'iiday qaranku oo hanti ama dhaxal ummaddu lahayd markaa u gaar yeelay ama mas-uul ka noqday ha aad iyo aad horta waxa weyn bay soo kordhisay in dee adduunka imka khabarow labadeennu dee fooq waan dhisan karnaa oo dee dubay baan alaab kasoo iibsan karnaa meelo badan oo dee jaynay meel walba waxbaan kasoo dejin karnaa oo guri qurux badan baan samayn karnaa laakiin guryaha qadiimigaa sideedu ma samayn karno marka ummad walba waxay ku faantaa wixii taariikhdeeda ah iminka maanta hargeysa ama dee boorama markuu qofku meelaha hotelada waaweyn uu tegayo ama uu ku dalxiisayo dee habi kuma noqon laakiin meelaha yaree naturalka ee qadiimiga sida dee masar oo kale meelihii haraabinta turkiga oo kale meelaha dee waaweynee dee iminkana markaad tegto ama zeyla ama laaskeel waxaad dareemaysa hawe naajaraala dhul qadiimiya dhul weliba dee ool camudo burburay oo dee ma aragtay haddii la dayac jiro dowladdu dee ay faa'iido badan keenayso ajaanibkuna hadduu hargeysa imaado hotelkiisa ama dee caasimadda hadduu imaado kuma nafiso wuxuu ku nafisaa inuu xiis tago mayduu tago gudmo biyacas maxaan ku dhahaa taleeh meelihii dee khatartii ee qadiimkii marka wax badan bay soo kordhisay inay dadkiina acces u helaan oo dowladdu protectorgarayso protection ku samayso meelaha heritageka archeologyga iyo tourismkaba intaas bay dowladdu ku dadaashay haddana dee adduunka casri buu noqdo dadkeeniiba lookalkiibaa fahmay oo ugu dalxiis badanba hadda awalkii hore dadkeena soomaalidu meeshaciyaal geeyaan waxay geyn jireen de hoteeladan magaalooyinka ku yaala laakiin hadda too much caruurtoo dhan waxay tagaan meelaha quruxda badan ee naturalka tourismka iyo meelaha taariikhigae
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa agaasimaha waaxda aathaarta qadiimiga ee hoos tagta wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee somalilan ayaan le cabdiraxmaan ibraahim oo u waramayey qadar maxamed cakule haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii kulatu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah doctor cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska saahshada iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka dhakhtarka weydiiye ayaan ku eegaynaa su-aalo ku saabsan cudurradaasi waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka dhegeystaha ugu horreeya magacaygu waa cabdikariin sheekh xuseen yare joogana degmada hodan doctorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena cabdikariin aad u mahadsan yahay cuno xanuun marka la dhaho cudro badan aa keeni karo laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo bararo ama in waxa loo faranjaatis caabuq uu ku dhaco midkan qumanka oo bararo wuxuu ku badan yahay ilmuhu ku badan yahay ilmaha waxay kuu sheegayaan waalidka waxay u sheegayaan inuu dhuunta xanuunayso dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay hadduu qandhilaya inaad weydisid kaas qumanka keeni karo iyo waxaa kaloo keeni karo cudurka hadda idiin sheegay oo faranjitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta ayadana waxaa keento bacteria keento laba noocu noqon karaa inuu noqdo mid soo boodo ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano bismillah anoo magacayga ku bilaaba anas yuusuf maxamed anoo fursaddan ka faa'iidaysana waxaa u baahnaa dhakhtarka inaa weydiiyo samboorka maxaa keena samboorka markaan ka hadlayno ama allergic rhinitiskaan ka hadlayno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxaa la rhinitis ama inaan dhahno allergic rhinitis dadka soomaalida ma u kala socno samboore u yaqaanaan laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadlayno samboorka ama rhinitiska waxaan idhahnaa marka hore hadduu rhinitis aan ka hadlayno waxaa keeno viruska ama bacteriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allerginiska ama xasaaiskaciyaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirka wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sonkoror oo sanka gororaayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha cuncunayaan samboorka kaas waayo waxaa keeno waxyaabihi hadda aan kuu sheegay ee boorka dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta dhogorta xoolaha magacaygu waa maxamed nuur axmed qaasim doorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga caabuq marka ka hadlano oo infection ka hadlayno mar walba qofku waxaa kusoo degaya noolaha viruska ama bacteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar tobanka sano waxaa u keena waxa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa viral way virus way noolaha viruska ama sida hadda ay sheegaysa hargab qofka markuu ku dhaco kale in dhegta cunuga ay xanuunto dheg xanuun wax oo la yimaado ama dhegta ay dillaacdo oo qoyaan ka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bacteriyada keeni karo iyadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dillaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media doctor bal noo sii sharax otitis media otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhegta qeybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno qeyb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dheg xanuun qandho ku keeni karo dhegta inay xanuunto cunug keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhegta usasalaaxa dhegta waxaa u moodaa inay xubnaha kale ka dheer tahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas magacaygu waa cabdulaahi dhaqan cali sangararka dictore maxaa sababo bismillahi raxmaan raxiim aadaa u mahadsantahay su-aal aada qaali u ah oo aada u muhiima waaye sangorarka markaan ka hadleyno waxaa la yirahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxaan u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause wax loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo ah keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxaa kamid a in trauma wax loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah oo ay ilaa shan afar xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jalcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadka waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cuduradan dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cuduradan loo yaqaano globati ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiigga leukamiyada oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemida hadduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factorieska ama protein c waxa loo oo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadka waaweyn oo kale oo dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasaa keeni karo sangarorka magacaygu waa cabdikariim sheekh xasan yare oo diba soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraaddeed doctoorka ma- eh, waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keento ma laga yaabaa Eh, cabdikariin aadaa umahadsantahay su-aal aad u muhiim ah waaye Een, dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba een, dhegta inuu qoreeyo wuu jecel yahay waxa qoraya keena in qof dhegta la qoreeya in la isweydiiya aa muhiime qofkan dhegta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhegta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso Ee, waxa ugu badan ee keena dhegta inay cuncunto waxaa ka mid a noolaha fangalka Een, dhibaatada ay keeni karto waxaa ka mid a in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan een, duleelka dhegta oo maqaarkeeda aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku samaysmo ama xoogitaan kabacdi ay ku dhalato een, caabuqa secondary bacterial infection wax la dhaho qofkii markaas kadib uu qaado wax la dhaho otitis external ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tembanic membrane-ka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeya waxa loo ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii ay dhagaley ku dhacdo oo dhagihii wax ka maqli waayo intaasi haynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaashe deef oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha intaan dhegaystaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo mar walba uu martigeliyo gobolka banaadir hirshabeelle oo qayb ka ah maamullada tartanka ka qaybgelaya ciyaartooyda sannadkan uga qaybgelaya ma u diyaarsan yihiin waa xubinteenna doodda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan cabdulaahi isaaq xasan bile xogayaha guud ee xidhiirka kubadda cagta hirshabeelle iyo ismaaciil cali xasan sidaani tababaraha kooxda daarasalaam ee magaalada beledweyne in ciyaartooyda hirshabeelle ay diyaar u yihiin tartanka iyo in kale hadalka waxaa marka hore siinayaa ismaaciil sidaani awalan waxaan ku mahadsantihiin soo dhoweynta iyo tixgelinta aad noo muujijin mar kasta idaacadda v o a taas haddana mahadcelintaas ka gudba waxaan dareensannahay in aysan jirin wax diyaargaroow ah ama abaabul ka muuqda maanta hirshabeelle ugu diyaargaroobeyna inaan wax la qaybsano maamulada ka jira gobolada dalka soomaaliya
ismaaciil waa mahadsan tahay haya xasabileh ismaaciil wuxuu leeyahay wax diyaargaroowa ma jiro haye Ee, marka hore waxaa mahad celinayaa weliye ee, xuseen dhaqan iyo dhammaan tiimka v o a waa mahadsantihiin ee, sida wanaagsan ee mar walba aa ugu shaqaysiin hadday noqon lahayd isdhex- ee, isdhexgalka bulshada baahintooda hadday noqon lahayd horumarinta isboortiska guud ahaan dalka marka waxaan leeyahay walaalkey sh- doodan inaan qayb qaatay aada faraxsanahay Ee, marka koowaad waxaan leeyahay hirshabeelle diyaargarow way gashay diyaargarow fiican aan ku jirnaa Ee, macalinkii waa la magacaabay oo hogaaminaya sanadkan Ee, sanadkan waxaan rajeynayna inaan guul ka soo gaarno Ee, tartanka dhawaan ka furmi doono magaalada muqdisho kuleyba laba bilood aa naga xigto insha allah hadda waxaan qorsheyneynaa ee, wasaaradda dhalinyarada cayaaraha hirshabeelle iyo xiriir kubadda cagta hirshabeelle qorsheynayn sidii cayaartoydii layskugu keeni lahaay degmooyin kala duwan ee een, hal meel layskugu keeni lahaay tababarkan loo furi lahaay qorshahaasaa wadnaa diyaargarowna waa ku jirnaa lama dhihi karo diyaargarow kuma jirtiin Ee, waa wadnaa hooshaas insha allah meel fiican noo mareysaa Ee, waa mahadsantaha xasabile ismaaciil xasan wuxuu leeyahay diyaargarowgu wuu socdaa laba biloodaa ka dhiman tartanka een, magaalada beledweyne iyo magaalooyinka kale oo hirshabellena waa laga xulayaa ciyaartooyda ka qaybgelaysa haye Eh, taas waa xasan annaga taas waxaan ka qabnaa daliil waxaan u tusaaleynaynaa hadda maamulada kale sida jubbaland oo kale koonfur galbeed oo kale puntland oo kale galmudug oo kale gobolka banaadir oo kale oo sanadka ugu dambeeya jambiyon ahay waxay wadaan tiriirin isdiyaarin ay ugu diyaar garoobayaan maaragtay statekooda inay meel sare ay gaarsiiyaan annaga hadda gobolka khaasatan hadda aan joogno aan ku noolnahay degmada beledweyne kama jiraan wax abaabul ama diyaargaroowe ama maaragtay dhallinyaro tar- tababaro loo furaayo ama tiriirin u socdo ama la dhisayo jirkooda kama jiraan mar kastana statekeena wuxuu dib ugu dhacayaa waa abaabulka oo mar kasta annaga hoose aan haysano waxaana leenahay xiriirka had u soo jeesta gobolka hiiraan inuu maaragtay dhallinyaradooda iyo isboortiskooda uu wax u qabto xasan oo mahadsan tahay ismaaciil waxau ku leeyahay su-aashu ku weydiiyey ama waxuu kuu soo bandhigaa waxay tahay ee, maamullada kale diyaargarow ay sameeyeen howshu waa socotaa hirshabelle maxaa horta
hirshabeelle hadda anaga waxaan hor taagan eh, waa iska dareemi kartaa horta kuley wax walba oo la qabana waxay u baahan tahay fan wasaaradda dhalinyarada cayaaraha iyo xiriir kubadda cagta hirshabeelle wax fan ama hayaan laakiin waxaa la rabaa in lees garabsado waa macalin sidaani waxa uu macalin u yahay naadiga daarusalaam dhowaan qaaday eh, koobkii sare ee degmada beledweyne cayaartooy badan oo soo saaray waa ogsoonahay ase naftigiisa horta in lees garabsado waxaan anaga mas-uuliyadda basaan ku magacaabanahay kelihii dadkina garabna siiyaan waa macalimiintii iyo dadkii sports waxgal u ahay gaabiskaas waa jira oo madhahay ninka gaabiskaas ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan aan soo gabagabayno cayaartooydii xulno oo waxyaabihii oo xiriir kubadda cagta hirshabelle iyo kan oo wasaaradda laga cayaaraha lagu yaqaan inaan wax ka bedelnaa rajaynayna sanadkan okay waa mahadsan tahay bile ismaaciil bile wuxuu ku yiri wuxuu dhahay bile sidaa maqlaysid fallaana jirto dhaqaalaana wax lama wadi karo macalimiinta ayagaa laga rabaa taageero inay bixiyaan iyo dadka deegaanka inay la shaqeeyaan kooxaha maya anaga taas diyaara u nahay oo mar kasta dadkii dhalinyarada gobolka ku noolo mateli lahay gobolkan dadka ugu firfircoon oo wax laga weydiin lahaa ka mid nahay taasna anaga in mar kasto inaan dadkii maanta gobolkan subcadiisa meel sar gaarsiinaya inaan soo xulnaa ku qasbannahay laakiin caqabada jirta waxay tahay mar kasto macalin ayaa lasoo magacaabaa iyadoo nagala tashanin xiriirkii ama maamuladii ka jira gobolada mar kastana oo maarata ciyaartooy aan halkan ka dirno isqabsi iyo barbalaam iyo dhibaata ka dhaco waxaa dareemayna hadda anaga markii hadda steeda nahay dadaan gobol kale wax la qaybsanaynaa in ciyaartooydii anaga halkaa ka xubna aan awood aaminsanahay in tayadooda aad u fiican tahay aysan meesha wejigabax intay kala soo labtaan oo ama si kale loo ficlo ama ciyaartooy kale iyagoo intay juhdi la geliyo guryahoodii shaqooyinkooda ka tega wakti soo dhameeyey aysan garoonkii ay natiijo kawrin inay ciyaaraan xirfadooda ay soo muujiyaan ay mudaan aadan la siinin laga doorbidaayo qof kale ama xamar laga keenay ama gobol kale laga keenay waa mahadsan tahay waa maqlaysaa hadalka ismaaciil waayo ismaaciil aadaad u mahadsan yahay waa maqlaa kuleybo annaga horta haddii la dhahaayo horta cayaartooy gobolkan hirshabelle waxaa laysku dhahaa hiiraan iyo shabeellada dhexe labadaas gobol laysku galay waa jira caqabado badan iska qabsi markii cayaartooyda la xulaayo la keenaayo waa jiraan oo meel laiskugu geeyo kuleyba annaga ka maamul ahaan wasaaradda lagana cayaaraha hirshabelle iyo xiriirku badda cagta hirshabelleba way dadaalaan qofkan macalinka la keena macalin labada gobolba u dhashay ma ahan macalin oo khibrad leh hadda macalin cabaas waa wada garanayna macalinkii dharkeelna hogaaminayo waaye nin oo sportska meel sare ka gaaray macalimadiisa aad u fiican tahay waaye waxaa kaloo waxaa jira guddi farsamo oo ayagana macalimiin ah oo tariinanada bixiyo qofka cayaartooyda waxaa lagu soo xushaa xirfadiisa iyo fisikaalkiisa waxyaabo badan inta badan ani macalimiintan degmadan beledweyne aad ugu dhaliila waxay tahay marka horeba cayaartooyda cayaartooy salaxyo ku dheelo iyo ma haysanin goroomadii waweynaayo lagu yaqaanay tartamadii ma jiraano marka markii la baxo la tago degmooyinka inta badan sanadihii hore marna jowhar marna balcada tobabarka lagu bixinayay cayaartooy kusoo dheelay garoon weyn oo soo galay iyo cayaartooy inta laga wado caro ku dheelay isku mid ma noqon karaan annaga mar walbaba diiradda waxaa saarnaa oo inay noo soo baxaan oo sharafna noo tahay cayaartooyda degmadeyna ka xumay hadday noqon lahayd degmadan beledweyne jowhar balcad buulaay sanadkan rajeynayna mataban inay cayaartooy laga wado insha allah waxyaabahaas way wada jiraan laakiin meeshaas insha allah waa bedeli doonaa danahay xiriirka badda cagta saaxiibkii xasan bele intaan hadda anaga xiriir sportis ama aan macalin hoosla shaqaynayna waa shan iyo toban sano ku dhawaad intaasna anaga xiriir soomaaliyadu maanta wax inta noo keena waxaan qabsadan dhaha ma arkin ayaga ayaa meelaha ordaya si voluntary wax u keenayeen u qabsanayeen soo dhex dhigayeen annagana markaas ciyaartooydii matali kartay degmada beledweyne ayaan keenayni waxaan ognahay sanadka ugu dambeeyo statetka aan baxayni ciyaartooydii annaga aan soo xulnay in inta ciyaartay aad u yar tahay taasna aan annaga dhaliisha saarayno macalimiinta meesha imaanaya sababtoo ciyaartooydu waxay caddaynayaan in meesha faragelin ay ka jirto gudahaas garoonka dhexdiisa nin mudneed maanta inuu ciyaartaas ka muuqdo aan ka muuqan karin intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay xasan cabdulaahi isaaq xasan bile xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta hirshabelle iyo ismaaciil cali xasan sidaani tababaraha kooxda kubadda cagta ee daarasalaam inta doodan mid la mid aan dib hawada kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban haatan dhegeystayaal waxaa la soo gaaray waqtigii aan idin ciyaari jirnay heesaha ku soo dhowaada heestan
heestaasi sabab kale hamoodin waxaa qaadaysay fanaanida hibo maxamed waxaynu ugu dambaysay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo